bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala alla alay wasalam halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabkii caqiidataxaawiyaha cajaradiisii sagaalaad oo inoo soo jeedin doona sheekh cabdinaasir xaaji xamed xafidahullah hadeerna isaga ayaan kusoo dhoweynayaa falyatafadal mashkuuran
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونقول حلينا إبو الشيخ ليهي الله أله أي أعلم أغال بدن فيما الذي كي ishtabaha calaynaa ishtabaha dhehgalay calaynaa korkaya uu ka dhehgalay cilmuhu cilmigiisu wixii cilmigiisu iska kaayo galay oo naga dheehmay waxaanu leenahay allahu aclam ahlu sunno had iyo goraale wixii ay garan waayaan ama mugdi ka galo ogaalkiisa iyo garashadiisa waxay u celiyaan ila allahi subxaanahu wa tacaala saasaana cadliga ah haddii kale waxaa lagu dhacayaa yani alqowlu cala allahi bigayri cilmin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo sharcigiisa ama maxaan ku dhahdaa tawxiidkiisa lagu hadlo cilmi la'aan waana dunuubta waaweyn waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah yaa ka baadinimo badan qofkii hawadiisa raacay cilmi la'aan hawadiisa ku raacay waxaa ilaahay yidhi wa min annaasi man yujaadilu fi اllaahi bigayri cilmin wayatabicu kulla shayطaanin mariid waxaa ka mida dadka mid ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sha'nigiisa ku murmaya iyo tawxiidkiisa cilmi la'aan shaydaan kasta oo mudhuxsan oo khariban oo fogaadayna waxaa weeyaan raacaya marka in lagu hadlo sharciga cilmi la'aan lagu hadlo dunuubta waaweyn bay ka mid tahay qul innamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطan wاlإisma wاlbagya bigayri اlxaq waan tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi maa laa taclamuun an taquluu calى اllahi yani inaad tidhaahdaan calى اllahi maa laa taclamuun waxaydin aan garanayn ayaa waxay noqonaysaa xaaraantii marka haddii wax iska kaa galaan waxaa weeye hadalku ku ururaya inaad tidhaahdo allahu aclam saasaa u leenahay buu ley haddaan ahlu sunnaa nahay oo ilaahay baa wixii aadan garanayn cilmigiisa allaa loo celinaya qul illaahu aclamu bimaa labisuu lahu haybu الsamaawaati wاlأrdi iyo qul rabbii aclamu biciddatihim aclamu biciddatihim sidaasaa marka yani maarata ilahay isaga u galba wanaquulu waxaan leenahay allaahu alle ayaa aclamu u ogaal badan fii ma aladii kii gudihiisa ishtabaha calaynaa wixii ishabah uu naga galaya dheer cilmuhu cilmigiisu iyo ogaalkiisu dheer naga galay oo aanu markaas wax noogu caddaan waayey cilmigiisa ilahay baanu u celinaa allahu aclam baanu leenahay wanaraa waxaan aragnaa almasxa masaxitaan cala alkhufayni labadii khuf la masaxo ayaanu aragnaa fi safari safarka gudihiisa la masaxo iyo walxadari nagaadiga gudihiisa la masaxo kamaa sidii jaa'a ku yimi fi lahar ahartii iyo axaadiistii sida ku timi oo halkanna wuxuu sheegayaa masalada masxa cala alkhufayn oo shuruudeeda iyo axkaamteedana kutubta axaadiisu axkaam ama fiqiga kutubta fiqiga ayaa lagu sheegaa oo qofka musaafirkiina saddex maalmood iyo habeennadooda ayuu masaxayaa khufeynka cagaha u gashaday qofka muqiimkiina yowm wa leyla ayuu masaxayaa waxaa kula mid a sharabaadada masaxooda iyo kabaha buurhka ah ee ilaa canqawa gaadhaya nasixidooduna waa kula mid masaladan markaa muxuu u keenay muxuu u keenay oo ilaa hadda kitaab caqiidaa baynu ku jiraa masaladana waxaa laga hadlaa xagga axkaamta fiqiga ku saabsan baa lagaga hadlaa sababtu waxay tahay nimanka raafidada la yidhaahdo oo shiicada ah ayaa waxay diidan yihiin masaxa alkhufayn iyagoo leh aayadda qur-aanka ee weysada ka hadashay ba axaadiidaasoo dhan nasakhday axaadiidta xadiidka muqiira bnu shucba oo uu lahaa rasuulka ayaan la jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka wuxuu ahaa sawfa tawada'a waa weysaystay fa ahwaytu lianzaca khufayhi waan hoobtay si aan markaa khufaynkiisa u siibo markaasaa rasuulku uhi dachumaa fa innii adkhaltuhumaa طaahiratayni wamasaxa calayhima axaadiidtaasoo dhan iyo noocaa wixii la mid ah waxay leeyihiin aayadda qur-aanka fii suurati اlmaa'ida ku sugan ee weysada lagaga hadlayo idaa qumtum ilى الصalaati faغsiluu wujuhakum waydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn waxaa weeyaan aayaddaas baa nasakhday oo cagaha in la maydho ah iyagoon khufayn ku jirna in la masaxo way ogol yihiin iyagoon khufayn ku jirna laakiin khufkaasoo dhan waa mansuuq bay yidhaahdeen arrintaana waa laga jawaabayoo waxaa weeye aayadduna fii ghaswati lmuraysici bay soo degtay oo sanadii lixaad ah rasuulkuna markuu muqiira bnu shucba xadiidka uu ka warinayo ghaswa tabuuk oo sanadii sagaalaad bay ku sugnayd markaa saa darteed baa dee aayadda kadib baaba rasuulku uu masaxaya khufeynka jahiir bnu cabdillaahi albajali markii la weydiiyey oo la yidhi aayadda miyaa dembaysay mise xadi xadiidka iyo araggaad ku aragtay rasuulku isagoo masaxay cagaha wuxuu yidhi wahal ana aslamtu ilaa bacda almaa'ida suurat ulmaa'ida gadaasheeda mooyaane miyaan waqti kaleba soo islaamay isagoo markaa u jeeda dee in maxaan ku idhaahdaa iyadoo ay soo degtay aayaddu oo anugu aanan muslim ahaynba ayaan kadib markaan soo islaamayba waxaan arkay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagoo masaxay marka axaadiidtu ku timi masaxa alkhufayn sideeda ayaa loogu dhaqmaya loogu caalfalayaa waana xaddu tawaatur ayay gaarsan yihiin waa kii lahaa mimaa tawaatara xadiiثu man kadab waman banaa lilaahi beyta واxtasab waru'yaة shafaacaة wاlxawdu wاlmascu calى اlkhufayni wahadihi bacdu marka mascu calى khufaynku axaadiid mutawaatir uu ka mid yahay wuxuu keenay shiicadaa diidan marka saa darteed bay caqiiday u soo geliyeen wanaraa waxaan arkaynaa buu yidhi almasxa masxitaan calى اlkhufayni labadii quf la masaxo ayaanu arkayno caqiidaysannahay fi safari safarka la masaxo walxadari xadarka iyo nagaadiga la masaxo kamaa jaa'a fi alahar sida aharka iyo axaadiidta ku timi walxaju xajkii iyo waljihaadu jihaadkiiba maadiyaani kuwa soconaya oo baaqiya oo jiraya weeyaan maca ulilamri dadka amarka iyo talada u saaxiibkaa macooda kuwaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah barrihim kooda wanaagsan maciisa ayuu markaa jihaadkaasi jirayaa wa faajirihim kooda faajirka ee xun miciisa ayuu jihaadkii jirayaa ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda qiyaama laga gaadho laa yubtiluhumaa xajka iyo jihaadka ma buriyo shay-un shay ma buriyo walaa yanquduhumaa ma buriyo walaa yanquduhumaa yani ma buraan mana buraan cid burisaana ma jirto marka halkan wuxuu leeyahay masaladan kale wuxuu ka hadlayaa xajka iyo jihaadku inay baaqi yihiin maca umaraa almuslimiin muslimiinta madaxdooda ama ha ahaadeen nimankaas niman wanaagsan oo caadiliin ha ahaadeen ama faajirin ha ahaadeene yacni wax waa iyaga macoodaa la jihaadaya oo xajkiina markay xajka hogaaminayaanna waa lala xajinayaa iyo maamulkaay sameeyaan markay jihaadka ku jiraanna waa lala jihaadaya ama ha toosnaadeen nimankaa madaxda ahay ama ha xumaadee nimankaa madaxda ah arrintaana wax burinaya ma jiro xukunkaa waajibnimadaysana wax rafciyey xajka iyo iyo jihaadka toona ilaa qiyaami saaca ma jiro oo a'immatulcadli iyo waljawr intaba safkooda ayaa la ahaanaya marka halka kan wuxuu radinayaa niman la yidhaahdo shiico oo raafidada la yidhaahdo nimankaas iyagu waxay leeyihiin iyo khawaarijta qudhida waxbay kala qabaane nin uun aalabeydka ah oo laga raali yahay miciisun baa la jihaadi karaa imaam imaam la yidhaahdo ay yidhahdeen waxaa la odhan jiray waa aimo ilaa labayo toban imaam bay aaminsan yihiin oo hadda waxay sugaan in la yidhaahdo imaam ulmuntadar oo maxamed bin xasan alcaskari ninkaasoo dhintay laba boqol iyo lixdankii hijiriyada iyagu waxay leeyihiin meel sirdaaba saamiraa meel ay ku taalabu galay halkaas ku jiraa marka waa imaam macsuuma bay leeyihiin oo isagu aan nin kale la jihaadaya waa inuu yahay imaam maciisun baa la jihaadi karaa haddaan imaam jirin jihaad ma jiro imaamkaasi macsuum waa inuu yahay marka kaa sirdaabka galay oo wakhtiyaal bay u sameeyeen ama faras baa meel godahoo saamiraa layahay bay hortaagaan faras ama baqal aduu xuun gaadiida markuu soo baxuu soo fulayaa bay leeyihiin markaasuu jihaadka bilaabaya seefa iyo hubka iyo quryaha waxay la baxaan oo markay meeshaa tagaan yaa mawlaana ukhruj yaa mawlaana ukhruj yaa mawlaana intay yidhahdaan bay quryaha iyo xusaati waxaa la soo baxaan waa nimankaas shiicada ilaa hadda saasay sameeyaan marka waxay leeyihiin imaamkaas baa hogaaminaya dagaalka isagaana hadda godkaa imaamada kau dambeeye weeye godkaasu ka soo baxayaa caalamka o dhan markaa jihaad ku hogaaminaya isaga la'aantiina cidima jihaadi karto yaani nin imaama oo macsuuma la'aantii cidima jihaadi karto arrintaasi marka arrin sax maaha ee waxa weeyaan manhaju ahlusunna waljamaca waxay qabaan kuwa iyaguna aan ahayn macsuumiin ahayn bal xitaa aan caadiliin ahayn a'immatu jawr ah hadday ummadda dagaalka ku hogaamiyaan waa la raacaya oo xadiidkii cawf ibn maalik alashjaci waxaan ka maqlay buui rasuulku isagoo leh khiyaaru a'immatikum aladiina tuxibbuunahum wayuxibbuunakum watusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum yacnii a'immadiinna kuwa idinku wanaagsan idinku akhyaarsanee waa kuwa jeceshiin idin jecel waa kuwa maxaanku dhahda aad u ducaysaan oo idinna idiin duceeya shiraaru a'immatikum kuwa idinku shar badan waxay kuwa u cadhootaan aad nacdaan idinkuna iyaguna idin ceb kuwa aad nacdashaan oo habaartaan iyaguna idin habaara yaa rasuula allahi afalaa nunaabiduhum cinda daalika miyaanaan markaa tuuraynin daacadooda oo aanaan markaa ka fallaagoonin qaala laa maa qaamuu fiikum asalaa intay salaadda idinku dhex tukanayaan oo salaaddii ay ogayaan tallaabo qaadi maysaan oo markaa hadalkaas wuxuu u socdaa jihaadkii iyo xajkiiba nimanka aalu jawrka oo a'immada ah waa loo raacaya oo xajkii cidday u magacaabaan iyo markay dadka xajka ku hoggaamiyaan waa loo raacaya jihaadkana waa sidoo kale taa macnaheedana maaha sida dadka qaarkood ay u fahmeen oo la leeyahay jihaadkii iyo xajkii waxay u baahan yihiin ma xajka malaa cidiba ma odhanne qaar baa odhanaya jihaadku imaam buu u baahanya haddaan imaam lahayn lama jihaadi karo arrintaasi waa shuqulka shiicada imaamka haddii la helo fa biha waa nicmat waa khayr oo ummadda ku hoggaamiyo haddii imaam la waayana jihaadka loo joojin maayo oo ummadda islaamka ahi cadow way iska celinaysa oo jihaadku waa maadin ilaa qiyaami saaca marka dagaalku waa laba qaybood oo qaybina waa waa waa difaac oo cadowgaa laga difaacaya dalkii qaybna waxa weeyaan waa waa jihaadu alab oo duulaanba waxaa lagu yahay meelaha gaalaw joogeen culimmada ka hadasha markaa ahlu sunnaha oo imaamka in loo baahan yahay ka hadasha waa jihaadka marka lagu duulaya gaalo dalkeeda markaasaa qiyaado iyo wax tartiibiya hoggaanka islaamka oo ummadda isku dubarridaan oo markaa qiimeeya xaaladda oo cadowga in la jabin karo la qaban kara iyo dalkooda marka lagu duulayo waa markaas imaamka la leeyahay nin qaa'ida oo islaami ah oo ummaddii markaa waa inuu jiraa laakiin dagaallada hadda adduunka muslimka u badan oo hadda duulaan lagu yahay muslimka oo dhan wax loo shardinayo imaamihi ma jiro ummadda islaamka yaa tashanaysa cadowga waa la iska dhicinaya meeshii markaa marka awoodda loo hayo ummaddu ay markaa isdiyaariso oo cadowga ay iska celiso taasi waxa weeya markaa shaqa isku malaha labadaa qodob waa inaan markaa la isku qaldin walxaju iyo waljihaadu walxaju xajkii iyo waljihaadu jihaadkii maadiyaani way soconayaan oo baaqi bay ahaanayaan maca ulilamri kuwa madaxda macooda ayay jirayaan oo min almuslimiina ka mid ah barimkooda wanaagsan iyo wafaajirimkooda faajirkaaba macooda la dagaalamaya oo macnaha radin waxay ku tahay shiicadaa kule imaam macsuuma mooyaane cid kale jihaad ma geli karto markaa imaamkii jaa'irkaa iyo safkiisa la geli maaya kuleeyihin taas waa khata marka ahlusunu ma qabaan laa yubطiluhumaa xajka iyo jihaadka ma buriyo shay un shay ma buriyo walaa yanquduhumaa yani mana buriyaan ma buraanoo oo macnaha dee waxa weeyaan wax burinaya ma jir laa yabtilhuma iyo laa yanquduma isku macnan weeyaan ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه ونؤمن وحن رمينينا بالكرام الكاتبين bilkiraami kuwan wanaagsanaa ee alkaatibiina wax qorayay malaa'igtii weeyaane kuwaasaan rumaynaynaa fa ina allaha alla subxaanahu wa tacaala qad jacalahum wuxuu ka yeelay xaafidiina kuwa ilaaliya calaynaa korkeenna ilaaliya ayuu ka yeelay waxyaabaa ahlu sunna ay rumaynayaan waxaa ka mid ah kiraamu lkaatibiin malaa'igtaa wan wanaagsane wax qoraysa ee xifdinaysa acmaasha qofka bani aadanka ah wuxuu ku hadlayo wuxuu samaynayo waan ka faaruqaynin ilaa ilaa xaalada yaryar mooyaane wakhtiyaal kooban waana kuwa ilaahay qur-aankiisa ku le wainna calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun yani korkiina waxaa ku sugan kuwa idin ilaaliya oo sharaf la wanaagsan oo og waxaad samaynaysaan oo dhan raqiib malagale garabkaa saaran baa ka mid ah oo qur-aanka ilaahay subxaanaه watacaala uu sheegay maa yalfidu min qowli ilaa ladayhi raqiibu catiid marka malaa'igtaas oo dee xifdinaysa oo way fara badantay malaa'igta u xifdidaa kuwa maxaan ku dhahdaa iscidhbinaya yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu biاleyl wamalaa'ikatu biالnahaar baa ka mid ah kaa wax qorqoraya ee maxaan ku dhahdaa qofku wuxuu sameeyo shayr iyo khayr labadaa malaga garbaha saaray kala qoraya midna khayrka qoraya midna sharka qoraya ka mid ah marka waxa weeye malaa'igtaas aan rumaynaya waa numin waa rumaynaynaa bilkiraami bilmalaa'ikati alkiraam malaa'igtii wan wanaagsanayd baan rumaynaynaa ee alkaatibiina qorayey fa ina allaha alla subxaanahu wa tacaala qad jacalahum alla wuxuu ka yeelay xaafidiina kuwa ilaaliya calaynaa korkaya kuwa ilaaliyu ka yeelay wanu'minu bimalaki lmowti wanu'minu waxaan rumaynaynaa bimalaki lmowti malakulmowtkii baan rumaynaynaa kii nafta qabanayey ee almuwakali loo wakiishay biqabdi arwaaxi alcaalamiin caalamka iyo uunka arwaaxdooda inuu qabto kii loo wakiishay ka ayaan rumaynaynaa oo waxyaabaha la rumaynaya malaa'igtu anwaacdooda fara badan yihiinoo wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa junuudda ilaah iyo ciidamadiisa allah mooye cid kale ma taqaano kuwa waxa qorayaa ka mid ah ee xafadada ah waxaa ka mid a ka loo wakiishay inuu dadka nafta ka qabto malakulmowtka la yidhaahdo casraa'iil ma saxiix ma aha wax dayli kuma iman laakiin malakulmowt baa la yidhahdaa oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegay qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun yani waxaa idin oofsanayaa malakulmowt malaggii maxaan ku dhahay geerida loo goonni yeelay kaas ayaa maxaan kula idin oofsanaya kii laydin wakiishay kadibna waxaa laydiin celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa marka yatawafaakum meelkana waxaa la yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtihaa allah baa wuxuu oofsanayaa nafaha xiina mowtihaa markay dhimato halkana waxaa la yidhi qul yatawafaakum malaku lmowti aladii yacni malaggii geerida loogu talagalay ayaa idin oofsanaya markaa isdiidi maayaanoo nisbada geerida malagga loo tiiriyo waa marka laga fiiriyo ruuxda qabashadeeda iyo qibdada ruuxda uu qabanayo marka arrinta xaggaa laga eego waxa weeyaan dee waa la odhan karaa waa ma kii nafta qabanaya markii uunan idanka ilaahay la-aantii ku shaqaynaynin oo marka la yidhaaha soo qabo nafta hebel ka qabo uun uu ka qabanayana oo yacni doonista ilaahay uu nafta lagaga qabanayo qofkanna markaana waxaa loo aaneeyey xaqiiqa ahaan cidda nafta qabanaysa allah inay tahay allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha markaa tacaarud ma leh malakulmowtku markaa wuxuu qabanayaa arwaaxdii ilaahay amray oo dhan muu qabanaya waana malag weyn oo maxaan ku dhahay aan wax la midi jirin bay ku leeyihiin marka wasfigiisa ay ka hadlayaan wanu'minu waxaan rumaynaynaa bimalaki lmowti baan rumaynaynaa almuwakil loo wakiishay biqabdi arwaaxi alcaalamiin uunka dhan jin iyo insi baa loo jeeday arwaaxdooda qabashadii loo ixsaaray wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayaan rumaynaynaa liman xaalu u ahaaday cadaabkaasi kaana ahaaday ahlan ahal u ahaaday lahu ay licadaabi alqabri ehel u ahaaday wa su'aali munkarin wa nakiirin munkar iyo nakiir su'aashooda ayaan rumaysannahay fii qabrihi qabrigiisa qofka dhintay qabrigiisa uu ku su'aalayo can rabbii rabbigu weydiinayo wa can diinihi diintiisa weydiinayo wa nebiyihi nebigiisa weydiinayo wa calaa maa kii u weydiinayo jaa'ad bi ay ku timi alakhbaaru akhbaar ay ku timi can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulka xaggiisa ay ka timi iyo can saxaabati saxaabada xaggooda ay ka timi ridwaanullaahi calayhim raalli ahaanshaha alle korkooda ha ahday jamiican wuxuu halkan leeyahay waxa weeye waxaan rumaynaynaa waxaa le cadaabulqabri oo cadaabulqabrigaasi waa xaqiiqa ahaan gaalo iyo munaafiqiinba inuu ku dhacayo iyo kuwa faasiqiinta muslimiinta ka mid ah faasiqiin oo daacada ilahay ka baxo kabaa'ira dunuub ku dhacay ilaahay subxaana wa tacaala iyagana cadaabulqabri u marinaya marka waxaa la yihahdaa barzakh baa la yihahdaa caalamuulbarzakh qofkii xumaha sameeyey oo dhan waxaa wey barzakha waa lagu cadaabaya ama god ha lagu rido oo god ha ku jiro ama libaaxa cun oo caloosha libaax ha ku jiro ama kalluun ha liqoo calool kalluun ha ku jiro ama baal iyo dugaag ha cuneen ama madfaca ku habsado oo ha burburiyo ha googooyo hilbihiisa mar kastaba waa isku mid ilaahay subxaana wa tacaala kayfiyaduu yaqaan ayaa markaa wuxuu mutaystay uu helaya ama naciimkii qabriga ama cadaabkii qabriga marka waxaa wey taasna in la rumeeyo baa markaa ahlu sunno ay qabaan oo cadaabulqabri baanu rumaysannahay qofkii ehelka u ahaa in la cadaabo inuu helayo meel kastoo uu joogaba cadaabulqabrigaas marka waa sugan yahay oo rasuulku dee salawaatu ullahi waslm marka walkan leeyahay calaa maa jaءat bihi alakhbaaru can rasuli lahi sal l sl akhbaartii rasuul ka timi yaan u rumaynaynaa oo macnaa ku rumaysannahay allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabr min cadaabi jahannam wamin fitnati almaxya walmamaat wamin fitnati almasiix addajaal baa ka mid a dacooyinka la akhrisanayo marka dee tashawudka lagu jiro cadaabulqabriga marka akhbaartaasaa ku timi ilahi baa laga maangelaya waxaa ka mid a xadiidkii rasuulku inuu soo maray mar rabbi qabrayni yucadabaani la cadaabayo wamaa yucadabaani fii kabiiran waa kii xadiidku ahaa oo waxyaabaha qur-aanka laga deliishanayo cadaabulqabriga waxaa ka mid a an adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab annaar yucraduuna calayha guduwa wacashiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب marka waxa weeye dee tusa guduwan wacashiyan aroor galab iyo aroortii tusiya marka waxa weeye cadaabulqabriga naartii halkaa ka daawanaya waxaa ka midoo laga deliishanayaa qowluhu tacaalى mima khati'aatihim uqriquu uqriquu faudkhiluu naaran gafkay sameeyeen sababtii ayaa loo hafiyey waa nuux iyo dadkiisiiye kuwii ka gaaloobay nebiy ullaahi nuux faudkhiluu naaran faadu tacqiib fawriya faa'idaynaysa markaasaa naar la geliyey naartaasi markaa de maxay tahay waa tii qabriga weeye cadaabulqabriga waayo markaa wuxuu leeyahay arrimahaasoo dhan baan rumaysannahay munkar iyo nakiir waxaa weeyaan waa laba malagoo waa su-aasha markaa dee qabriga munkar iyo nakiir waa su-aalaha qabriga ku imanaya wa jaaءa fi اlmunkari wاnnakiiri wasfuhumaa bayna alwaraa shahiiri صوتهما كمثل رعد قاصف والعين تروى مثل برق خاطف أي السيوطي أبياديس طرح الشتيت marka waxa weeyaan wasfigaasu leeyahay wasfi adag bay ku sheegeen markay ka hadlayaan markaa yani maaragtay munkar iyo nakiirka oo su-aalaha qabriga ayay ku saabsan tahay oo maa rabbuka rabbigaa waa kuma maa diinuka maa nebiyuka waxyaabahaas o dhan baa la su-aalaya yani waa usuusha laisweydiinayo ee barri qiyaamo qofka su-aasha la weydiin doona ka mid ta oo ay su-aalayaan oo haddii markaa uu jawaab fiican la yimaado qof muumina wahaana yufsaxu lahu fii qabrihi madalbasar qabrigaa loo waasicinaya haddii kana waa lagu ceedhiyaya oo wuxuu noqonayaa markaa dee meel lagu cadaabo ciqaab ah sida xadiidkii baraa ee dheeraa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh ka warramay وبcdاaب الqبr ونumin waxaan rumaysannahay bcadاaب الqbr ayaan rumaysannahay liman أxad xaal u sugnaaday kaana أhlan kaana ahaaday ahlan ahl u ahaaday lahu لcadاab الqbri eel u ahaaday وasu'aali mنkarin iyo وanakiirin baan su-aashooda markaa rumaysannahay fii qabrihi qofka dhintay qabrigiisa ku su'aalo can rabbi rabbi buu su'aalo wa diini diintiisa uu su'aalo wa nebiyi nebigiisa uu su'aalo wa calaa maa kii korkii uu su'aalo yacni lagu su'aalo ja'ad bi ay ku timi alakhbaaru akhbaar ay ku timi can rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam ama nu'minuba ku tacallujiyo calaa maa kii korkii ayaan u rumaysannahay ja'ad bi alakhbaaru ay ku timi can rasuuli llahi sala allahu alay slam iyo can asxaabati yacni akhbaartaas rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka sugnaatay ee ka har ka hadlaysa arrintaas baan u rumaysannahay wey waaya waalqabru imaa rawdatu min riyaadi aljanna aw xufratun min xufari niira waalqabru qabrigii imaa rawdatun ama beer buu ahaaday beertaasoo min riyaadi aljanna beeraha jannada ka mid a aw mase xufratun god buu ahaadoo min xufari niiraan godadka naarta ka mid ah yacani waxaa weeyaan qabrigi laa summi noonayaadoo ama qofkan qabriga ku jira waa mu'min oo ilaahay waa sugaya yuhabbit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli الhaabiti fi اlxayaati اddunya waa ka ilahay yidhi ama waa xufra min xufar الniiraan oo qofkii gaalka ahaa iyo qofkii munaafiqa ahaa xufra ayay ku tahay qofka ahlukabaa'irka ah waxay leeyihiin cadaabu qabrigiis joogta maahae waxoogaa baa laga goynaya waa laga deynaya marka waa laga khafiifinaya markaa qabrigu waa saas wuxuu yidhi marka waalqabru qabrigii imaa rawdatun buu ahaaday beer oo min riyaadi aljanna beeraha jannada ka mid ah ow amase xufratun god buu ahaaday godkaasoo min xufari niiraani godadka naarta ka mid ah wanu'minu biاlbacثi wajazaa'i alacmaali yowma alqiyaama waalcardi waalxisaabi wa qiraa'ati اlkitaabi wاlthawaabi wاlciqaabi wاsiraati wاlmiisaani wanu'minu waan rumaynaynaa bilbacثi bacثi iyo isa soo bixin baan rumaynaynaa wajazaa'i alacmaal acmaasha abaalmarinteeda ayaan rumaysannahay yowma alqiyaamati maalinta qiyama lays abaalmarinayo waalcardi bandhiga ayaan rumaysannahay walxisaab xisaabta ayaan rumaysannahay wa qiraa'ati alkitaab kitaabkii camal ku qoraa akhrintiisa ayaan rumaysannahay oo addoonku akhrisanayo wathawaabi thawaabi iyo is abaalmarin baan rumaysannahay waalciqaabi ciqaab iyo in laisciqaabayo qofkii xuma la yimi jahannama lagu ciqaabayo ayaan rumaysannahay wasiraadi jidkii siraad ee laga gudbay aan rumaysanay walmiisaani miisaanka baan rumaysanay waxyaabihii dee qabriga ka dambeeyey ee maaragtay qiyaam qiyaamaha ku saabsanaa ayuu ka hadlaya bacdi baan rumaysanahay buu yidhi oo bacdigu waxay soo bixinta dadka xabaalaha maalinta qiyaama laga soo saari doono adilo aad u fara badan baa arrinta ku sugan qul balaa warabbii latubcahunna uma latunabba'unna bimaa camiltum wadalika cala allahi yasiir qul yuxyiha aladii ansha'aha awala maratin wahuwa bikulli khalqin caliim waa kala yidhi subxana watacaala oo ilaahay isagaa soo noolaynaya siduu markii hore u nooleeyey ayaa markay dhinteenna uu xabaala wada saaraya waxaan rumaysannahay acmaasha in maalinta qiyaama layska abaalmarinayo oo dee waxaa jira meeshii bandhig baa jira is-abaalmaris baa jira qof walba wuxuu sameeyey baa laga loo abaalgudaya kullu nafsin bimaa kasabat rahiina waa ka alla yidhi subxana watacaala cardi baa jira yowma tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya yowmaydin yowmaydin maalintaa tucraduuna waa laydinsoo bandhigayaa laa takfaa xaalaanay qarsoonayn minkum khaafiya mid qarsoonata ana qarsoonayn waxba qof walba wuxuu sameeyey horta yaal fatara almujrimiina mush fatara almujrimiina mushfiqiina mimaa fiih ka cabsanayaan kuwii mujrimiinta wixii meeshaa ku yilay waaya xisaabtii ayaan rumaysannahay oo xisaab baa jiro man nuuqisha xisaab cudiba waa kii rasuulku yidhi qofkii kale ee aan markaa xisaabta lagu adkayn isaga waxa weeye cadaama jiro fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran marka xisaabtaasaa jirta iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban waxaa jira hawaab iyo ciqaab oo dadkii wanaagga sameeyey ee xasanaadka la yimina dee bicashri amhaaliha baa lagu abaalmarinaya siyaadiina bimila un baa loola imanaya waayo waxaan rumaysannahay buu leeyahay jidkii siraad oo waxa weeyaan jisrun mamduud fidsan calaa shafiiri jahannam jahannam ayuu korkeeda maraa waa buundada laga gudbayo adaqu min ashacra wa axaddu min asayf tinka waa ka dhuban tahay seeftana waa ka afbadan tahay dadka saalixiinta baa ka gudbaya jannaday u gudbayaan qaarbadda waa camalkooda qaarba iyagoo baashii kalaaliibta ahayd ee hoosteeda ka sudhnaa ay markaa xagxagteen cagihiisa oo maarata xagaa dhiig ka da'ayo baa xagga darafka u boodaya qaar baa orodkooda mila barqi hilaac wacyidhi oo kale ay tahay qaar baa maarata fardaha dheeray oo kale ay tahay qaar baa socod ku maraya qaar baa guclo ku maraya ninba waxa weeye camalkiisu intuu ahaa ayuunba ku dhaafay iyadoo rasuulkuna xaggaa keliya allaahuma sallim allaahuma sallim allaahuma sallim ilahu nabadgeliya marka waxa weeyaan taasina waxa weeyaan waa jisriga meeshaa la mari doono dadna way ku daadanayaan oo meesha ku daadanaya oo xa- waxaa ka hoosaysa naar jahannam waxaan kaloo markaa rumaysanaya wule miisaankii miisaanka acmaasha lagu miisaamayo xaqiiqi ah oo laba kafadood leh oo midna xumaa la saaray midna wanaagga wanadacu almawaasiin alqisطa liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shayئa wain kaana midqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wa kafaa bina xaasibiin miisaanku marka waxaa weeyaan waa shay sugan faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum muflixuuna waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum في جهنم خالدون ونؤمن waxaan rumaynaynaa bilbacثi baan rumaynaynaa iyo wajazaaءi الacmaali acmaasha abaalmarinteedaan rumaynaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama la iska abaalmarinayo walcardi bandhig dadka lasoo bandhigayo walxisaabi xisaab baan rumaysannahay wa qiraa'ati alkitaabi kitaabka akhrintaan rumaysannahay oo kitaabkanna waxa weye iqra' kitaabaka baa la odhanaya qofkii walaqri waxaa kaso halkaasuu eegaya marka wixisi baan rumaysannahay walmiisaani miisaankii baan rumaysannahay والجنة iyo والناaر مkلوqتان لاa تفنayaaن أبدا ولاa تبيdاn والجنة جannadii iyo والناaru naartii مakhلوqataani kuwa la abuuray weeye oo lاa تفnayaani aan yaعni maxaan ku dhahdaa dhammaanaynin أبada weligood وalaa تبيidaani aan baaba'aynin wuxuu leeyahay jannadiiyo naartii waa مakhلوqataan oo waa kuwa abuuran weeyaan waa mawjuudataan oo dee qaar baa diiddanoo wuxuu radinayaa qaar baa maaragtay aan ogolayn arrintaas oo muctasilada oo kale iyo qadariyadu waxay leeyihiin ma abuura ma joogaan waayo haddii la yidhahdo hadda waa joogaan naar baa jirta iyo jannaa jirta waa cabas ilaahayna ficilka cabaska ciyaarta dheeldheelka waa ka nasahan yahay waxaan la gelaynin oo cidgelaynin in la abuuro oo meel ka muuqdaan meel iska yaalliin marka waxaa way arrintaas xikmad la'aan weeye bay yidhaahdeen saa darteed ma abuura waxaasay ku hadleen marka haddii wixii caqli loo adeegsado dhibaatada u leeyay mogta ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay markuu ka hadlayay arrintaas uciddat lilmuttaqiin janno loo diyaariyey waa la diyaarishay muttaqiinta loo diyaariyey ina jahannama kaanat mirsaadan litaaqiina ma'aaban cimilgal bay ku jirtaa jahannam dhufays bay ku soo jirtaa waa joogtaa marka cindahaa jannat lma'waa id yaksha sidra maa yaksha habeenkii la kaxeeye rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ee sidratulmuntaha iyo halkaa u gaadhay oo alwaan aad u qurux badan meesha ay dabooleen oo jannadii indhaha ayuu ku saaray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh indhaha ayuu jannadii ku arkay marka waxaa weeye jannadii way jirtaa naartuna waa sidoo kale oo xadiidku wuxuu ina axadakum idaa maata curida maqcadu bilcaqadaati waalcashiyi in kaana min ahli janna famin ahli janna wain kaana min ahli naar famin ahli naar fayuqaalu haadaa maqcaduka wa kaa booskaagu qofkii ahlu jannaha ahaa waxa weeye markii uu qabriga galo jannadii beeska wuxuu ka daawanaya meel marka waxaan abuuray meel daawanaya oo wax abuuran oo jira meel uu ka daawanaya kii ahlu naarkahaa meel buu ka daawanaya oo inay jirto waxay isku khilaafeen jannadii uu ka galay aadam ma janno yaroo iska gaalahoo aan ta aakhiro ahayn ee weyne la tegaya miyaa oo waxoogaa tabar lagu siinayey mise waxaa weeye tii maxay mise waa tii jannada ahayd ee caadigahayd sida raajixa wey inay tahay maxay jannadii caadigahayd kor bay jirtaa jannadu walidaalika markaasa waxaa lagu leeyahay ehbida dega ehbida meeshaa laga soo degaya marka waxaa wey jannadii rasmiga ahayd weeyaan tay galeen oo ilaahay subxaana wa tacaala ku hadlo marka wuxuu leeyahay waxaan rumaysanaya jannaya naar makhluuqatayn ay yihiin mawjuudataan ay yihiin baan rumaysannahay waa shay la abuuray oo maxay ah oo mawjuud ah oo weliba aan dhammaanaynin aan baaba'aynin weeye labadaas wiil waayo wuxuu yidhi waljannatu jannadii iyo wannaaru naari makhluuqataani kuwa la abuuray weeyaan laa tafniya laa tafnayaani aan markaa dee dhammaanaynin walaa tabiidaani aan tirtirmayn oo baaba'ayn wa anna allaha alla subxaanahu wa tacaala tacaala korhaaye khalaqa aljannata ayuu abuuraya wannaara naar qowla alkhalqi ay qabal makhluuq uunkoo dhan ba intaanu abuurin ayuu wuxuu sameeyey jannada iyo naarta ayuu abuuray wa khalaqa waa u abuuray lahumaa labadoodaasna ahlan dad buu abuuray ahlujanna iyo ahlunaar ayuu abuuray faman axadka shaa uu doono alla subxaanahu wa tacaala minhum xaalu kuwaa ka mid yahay ila aljannati ay daakhilu mid gelaya weeyaan ila aljannati jannada gelaya fadlan liajli fadli fadli iyo dheeraad daraaddii ayuu ku gelayaa jannada fadligaasoo minhu xaggiisa ka ahaaday oo tan wuxuu le marka ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada iyo naarta isaga abuura wuxuu abuuray makhluuqa intaanu abuurin makhluuqaadka uunka jira intaan la abuurin baa waxaa la abuuray janno iyo naar mid walbana waxaa loo abuuray ehl oo ahlu jannahana waxaa loo fudaydinaya markaa ciddii markaa waxaa loo abuuray oo loo fudaydiiyey cidda maxaan ku dhahdaa dee ilaahay u abuuray baa loo fudaydiyo camalkeeda haysaa kullun muyasarun limaa khuliqa lah ahlujanna waddadiisi buu haystaa oo ka shaqaynaya ahlu naarkuna waddadiisi buu haystaado uu ka shaqaynaya mid walba mid baa loo fudaydiiyey oo taa macnaheeduna dee ma aha marka in qofkuu camalkiisa ku gelaye midna waxaa weeyaan fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala baa lagu gelayaa camalkuna sabab iyo buu iska ahaa midna cadligiisa lagu gelaya marka wuxuu uhi wa ana allaha tacaala kor ahaaye khalaqa waa abuuray aljannata ayuu abuuray iyo wannaara ayuu abuuray qabla alkhalqi ay qabla almakhluuqi makhluuqaadka ka hor buu abuuray wa khalaqa waa abuuray lahumaa ay liljannati wannaari jannadiiyo naarta wuxuu u abuuray ahlan ahl buu abuuray faman axadkii shaa uu doono alla subxaanahu wa tacaala minhum xaal uu dadka iyo khalaa'iqda uu ka mid yahay ee aljannati daakhilu mid gelaya ayuu ahaaday ee aljannati janno gelaya ayuu ahaaday fadlan liajli fadli dheeraad iyo tafadul xaggiisa ka ahaaday darteed ayuu ku gelaya fadligaasoo minhu ay min allahi alla xaggii ka ahaaday oo dee bifadli illahi baa lagu gelaya waman axadkii shaa uu doono alla subxaanahu wa tacaala minhum yani min alkhalqi xaalu ka mid yahay daakhilu mid gelaya weeye ilaa naar naar mid gelaya weeyaan cadlan liajli cadli cadli daraaddeed buu ku gelayaa cadligaasoo minhu min allahi alla subxaana wa tacala xaggi ka ahaaday oo naarta gelitaanka labada mashiicada ilahi ay ku xidhan yihiin wuxuu markaa ku gelayaa naartana waa cadli in cudibuu fa bicadlihi aw nucimuu fa bifadlihi wa huwa alkariimu alwaasicu markaa cadligiisa ayaa naarta lagu mutaystaa waxaa weeyaan karamkiisa iyo deeqiisa iyo fadligiisana janno ayaa lagu hela allah subxaana wa tacaala wa kullun yacmalu limaa qad furiqa lah wa saa'irun ilaa maa khuliqa lah wa kullun mid kasta waa tanwiinu ciwad oo maxay ah ahlu naar iyo ahlujanne yacmalu waa samaynayaa waa sameeyaa limaa aladii kii qad furiqa lahu qad furiqa laga gacan baxay oo la dhammeeyey lahu liajli isaga daraaddii loo dhameeyey wixii laga soo gacan bannaanaaday oo loo dhammaystiray oo hore loo dhameeyey oo maxaan kula dibba kuroon yahay diyaarsan yaani buu buu ka shaqaynaya wax kala qaban maayo wa kullun mid kastaaba waayahay waxaa weeyaan wuxuu yidhi wa kullun mid kastaaba yacmalu wuxuu ka shaqaynaya limaa aladii kii qad furiqa yacani laga gacan baxay low ay liajli isaga daraaddii looga gacan baxadoo macnaha faraa laga qaaday faraa laga qaaday oo yaani camal ah wax allaale wixii uu uu samaynayaa waa shay faraa lagala baxay oo hore loo dhameemayo macnaheedu waa camal hore loo dhameeyey oo aan hadda cusbayne wax hore loo xukumay isaga loo diyaariyey inuu saa samaynayo saa inuu samaynayo hore ilaahay subxaana wa tacala ugu qadaray wtaynu soo marray dee qadaa wa qadarka cilmigii saabiqa iyo qadarkii wixi so dhan ba ku jaango waaya wa saa'irun mid u ahaanaya weeyaan ilaa maa aladii kii khuliqa lahu ay khuliqa liajli loo isaga dartii loo abuuray wuxuu u ahaanayaana maa khuliqa lahu wixii loo abuuray oo wixii loo abuuray muxuu yahay ama jannaa loo abuuray ama naar baa loo janna iyo naar buu abuuran yihin labadaa mid walba cid bay sugaysaa ninkan shaqaynaya marka adduunyadan joogaa labadaa mid buu ku socdaa kii loo abuuray unbuu gelayaa kii loo abuuray ayuunbuu gelayaa meel kale markaa arrintu noqon mayso culimmada a'immada qaar baa ka hadladoo yaani jamaaca mina salaf ka midaba waxay leeyihiin jannadu baaqi bay ahaanaysaa laakiin naartu way dhammaanaysaa dad bacaynkaay laakiin sida raajix waxaa weeyaan in maxaan ku dhahay janno iyo naarba weligood bay ahaanayaan oo ciddii loo abuuray inay gelayso weligood daa'im ku ahaanayso kuwii ah macaasi ahlu macaasi oo laga soo saaraya mooyaane ninka le jahm ibnu safwaan oo imaam mucadila ahna wuxuu leeyahay waxaa weeye bifanaa'i aljannati wannaar naartay jannadu waa dhammaanayaan buudi naartay jannadu waa iska dhammaanayaan qaar ba waxay qabaan naartan udheedu waa iskala qabsiyo hadhowto markay dad ku raagaan way iskala qabsanayaan wax la qabsi lahaa jira oo dhakhaatiirta maarka inay la qabsi idhaahdaan xanuunku qofkii kiniin badan baa la siiyay oo wixii la siiyaba hadhowto xanuunkuu la qabsay kiniinkuu la qabsay waxba ku dawoobi mayse naartu wax yeeli mayso way la qabsanayaan bu kuleeyihi qaar bacanka qaba waxaas waa khuraafaad weeyaan wax la qabsi laha ma jiro cadaabkaasi way ku jirayaan ahlu naarku abadkood ahlu jannuhuna abadkood halkaasi ku jirayaan wa ama aladiina suciduu fa fi ljannati khaalidiina fiiha maadaamat samaawaatu ward ilaa maa sha allah waxaa loo odhan doonaa yaa ahljanna khuluudun walaa mawt yani waa aritaan aan geeri lahayn wayaa ahlannaari khuluudun walaa mawt ahlu naarow idinkuna waa waaris aan geeri lahayn halkaasay ka baxaysaa marka waxaa weeyaan mid walba halkiisaasunbu markaa uu ku waaraya ku jiraya wاlkhayru wالsharu muqadaraani calى اlcibaad wاlistaطaacatu alatii yajibu biha alficlu min naxwi الtawfiiq aladi laa yajuuز an yuusafa almakhluuqu bihi fahiya maca alficli wama listaطaacatu min jihati الصxati wاlwusc ilى akhiri wuxuui wاlkhayru khayrkii iyo washaru sharkiiba muqadaraani kuwa la qadaray weeyaan cala alcibaadi addoommaha korkooda ayaa lagu qadaray yani macnaha waa qadarkii waa hadii kor soo celiniy meelo badane waana masale muhima qadaa wa qadarku waana dee masale aynu ka soo hadallay waxaa la yidhahda khayrka iyo sharku waxaa weeyaan waa biqadaa'i illaahi wa qadarihi qul kullun min cindi illaah yani mid kasta oo ama qadaa yani khayr iyo sharba xaggaa lu ka yimi wanabluukum bishari waalkhayri fitna oo mid kastaba kawankan bitaqdiirti ilaahay buu ku soconaya oo famaa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun macnaha saas u socota waalkhayru khayrkii iyo washaru sharkii muqadaraani kuwa la qadaray weeyaan cala alcibaadi addoomaha korkooda lagu qadaray walistaطaacatu istaطaacadii awooddii allatii taasoo yajibu yani uu dhacayo bihaa ay waajibayo bihaa ay bisaabiha alficlu ficilku uu dhacayo oo sugnaanayo min naxwi tawfiiqi waafajin xaggeeda xaalu ka yahay isdhaacaas alladii tawfiiqaasoo waafajintaasoo laa yajuusu aan bannaanayn an yuusafa in lagu sifeeyo almakhluuqu bihi yacni qofkii makhluuqa ahaa ciddii la abuuray in lagu sifeeyo aan bannaanayn fa hiya taasi maca alficli ficilka maciisay ahaatay wa ama alistaطaacatu awoodii miyaa taasoo min jihati sixati xagga caafimaadka ahaatay iyo walwusci xagga awooddiya karaanka iyo watamakuni makansasho iyo wa salaamati aladawaad adawaadkiiyo qalabka oo kuu nabadgalay fa hiya taasina qabla alfici bay ahaatay wa bihaa taa iyadaa ayaa yatacallaqu ku tacalluqaya alkhitaabu khitaabku ku tacalluqaya wa huwa kaasi kamaa qaala tacaala su-aal la wili weeyaan laa yukallifu allahu alla kuma mashaqeeyo nafsa naf ma mashaqeeyo ilaa wuscahaa inta karaankeediiyo awooddeeda mooyaane halka masalu ka hadlayaado wuxuu radinayaa niman maxaanku dhaha qadariye la yidhahdo oo de kuwii aynu ka hadlayn muctasilada ah waxay leeyihiin hal istidaaciyo awood baa jirta hal awood oo maxay tahay waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala qofkan bani aadamkaa hal awood buu siiyey awooddaa uu ku abuuray ayuunbaa lagula khitaabaya shareecadu ay kala hadlayso salaatuka ayaa la yidhi marka ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado wuxuu doonaba ha ahaadee xil baa la saaray awood baa la geshay awooddiisaas buu kii tukanayeyna uu ku camalfalayaadoo qaatay oo ilaahay ku abuuray buu ku dhaqaaqay kii gaalka ahaana uu diido isaguna uu xumaanaya meel kale la aaday ee waxaan jirin awood kale oo ilaahay marka xaggiisa uu ka keeno bani aadamka uu xaq uu maaragtay ku sandullaynaya ama waafajina ama xagga alla ka timi taasi ma jirto bay kuleeyihin taasi ma jirto laakiin ahlu sunna waxay yihiin laba laba istidaacaad jirta istidaaco qabla alficli ah iyo mid maca alficli ah istidaacada ee qablalficila ah oo waxaa weeye qofka kan markaa inuu leeyahay qof awooddiisa ay u dhammaystiran tahay oo qafqaangaadha baaliqa caaqila oon waallayn cibaadadii waxaan samayntiisa awood u leh taasi waxay ahaatay qablalficil oo qof kasta waa ku abuuran yahaado waxaa weeye markaa waata laga doonaya de markaa shariecadu ay ku tacalluqayso oo walilaahi calaa naasi xiju lbeyti man istadaaca ilayh sabiila qofkii kale awooda oo sahaydii iyo socotadii iyo wixii o dhan uu samayn karo waxaa weeyaan markaa waa qudro ilaahay ku abuuray qof kastana ku abuuran khitaabkuna uu ku dhacayo oo taa macnaheedu waxa marka laleeyahy salli qaa'iman fain lam yastadic faqaacidan dee waxaa weeye waxaa loo eegay marka istidaacadii haddaad tukan karto adoo taagan tuko istaag haddaadan istaag ku tukan karin maxaa leeyahy fadhi ku tuko haddaadan fadhi ku tukan karin maxaad ku tukanaysaa ya jif taa istidaaca la yidhahdaado waxaad mooddaa in laisla waafaqsan yahay oo waata takaaliifta iyo khitaabka qofka bani aadamka lala hadlayo ee amarka iyo nahyigu taas ku tacalluqay midna waa macal ficil oo markaad wax samaynayso ayay la jirtaa waa tay qadarigu diidan oo maxay tahay waafajinta weeyaan in ilaahay ku karsiiyo maxaa lagu yidhi aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi اleyl salaada ogbale waqtiga halligaanka waa amar waa lagu diyaariyo isdaaciya awood baa lagu siiyey waa caqli baad leedahay xoog baad leedahay waa dukan kartaa khitaabkiina waa lagula hadlay waxaase kaloo jirtaa awood kale oo maxay ah in lagu waafajiyo oo taasi waxay dhacaysaa markaaad salaaddi weysto o isu taagto allahu akbar tidhaahdo waxaa jirta markaa istidaaco iyo awood kale oo ilaahay ku siiyey oo waafajin la yidhaahdo oo lagu waafajiyey adiga qofkii muuminka ahaado kii gaalkaana aan la waafajin warqusada ma garateen labadaasaa marka kale jira mid maxay ahaanaysaa maca alficil midna maxay ahaanaysaa qabla alficil ta qabla alficilka ahaanaysaa maxay tahay waa ay ku tacalluqaysaa maxay takaaliifta iyo khitaabka sharcigu laa yukallifu allaahu nafsa ilaa wascahaa ilaahay ma kallifin qofka kan karaankiisa mooyaane oo markaa taasi xagga sixada iyo caafimaadka xagga wusciga iyo karaankii awoodda xagga makansashada adawaadkii aad wax ku qabsanaysay oo kuu nabadgalay marka taas waxa wey qabalficil bay taadoo dee intaan ficil kuba imanin baa salaadiina lagaa dalbayaa xajkiina lagaa dalbayaa maxaan ku dhahay soonkii lagaa dalbayaa zakadii lagaa dalbayaa waxaa weeye marka ummaddu dhan bay ku wajahantay taas waayo isdaacan labaad maxay tahay in lagu waafajiyo maxay hawshan fulinteeda in lagu waafajiyo waa qudro kale oo alla subxaana wa tacaala kugu abuuray oo ku waafajiyey oo adigan ku dhaqaaqay marka allah akbar iyo xidhay salaaddii waa adigan soomay waa adigan sakadii bixiyey waa adigan xajiyey qaarkaan lama waafajino qudradaa lama siinin oo marka waxaad moodaa tani inay ka ka taas waa acam tii hore acam bay ahayd tanna maxay tahay akhas way ka khaasan tahay taasaa markaa la isku hayaa muctasiladii ma ogola waxay ku leeyihiin ilahay shaqa kuma leh markii hore muxuu siiyey qudro uu ku fahmay awood iyo daaqo bas waxba ilahay waafajin waxba ilahay ma waafa waafajin shaqa kuma leh waafajintaas wax kale ma jiraan waafajin la yidhahda wax qofkan la waafajiyey iyo awood kaloo ilahay markaa qofkan siiyey iyo waxaad sheegaysa waxba kama jiraan weeye insha ay leeyihin nimanka le maxay muctazilo warkaasay leeyihin taasuu markaa sheekhu radinaya wuxuu yidhi walistaطaacatu istidaaca iyo awood allatii taasoo yajibu ay waajibaysa biha ay bisababiha sababtii alficlu ficilu waajibayo min naxwi tawfiiqi waafajin xaggeeda xaalay ka ahaatay alladii tawfiiqdaasoo laa yajuusu aan bannaanayn an yuusafa in lagu sifeeyo almakhluuqu bihi yacni maxaan kula shaygii la abuuray mid lagu sifeeyo aan lagu sifayn karayn waa tawfiiqdae fa hiya iyadu maca alficli bay ahaatay ficilka maciisa oo dee taa laguma sifayn karo bani aadamka waafajinta inaad ugu dhaqaaqdo oo salaada timaaddo khiyaarna waad leedahay waana dhiman kartaa inse lagu waafajiyo lagu keeno waxaa weeye mid adiga lagu sifayni maya allah baa ku sifaysan oo awoodda ilahay baa warkaa waad fahamtay soo ma wa ama alistidaacatu awooddii min jihati si xagga caafimaadka iyo fayoobidda iyo walwusci karaanka iyo daaqada iyo wa tamakuni makansasho iyo wa salaamati adawaad adawaadka oo markaa nabad galay fa hiya taasi qabla alficli ficilka ka hortiis bay ahaatay wa bihaa taa sababteeda ayaa yatacallaqu lkhitaab khitaabka ku tacalluqayaadoo salaadtuka lagu leeyahay soon oo xaj ila akhiri wahuwa kaasi kamaa qaala tacala su ilaha yidhi weeye laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha وأفعاaل عباadi خلق اللahi وkaسب miن العباad وأفعaaل عibaadi addoommaha أفعaaشhoodu khalq اللahi alla subحaanaه wa taعaalى khalqigiisi weeye khalqu lilahi dhe khalqu abuur weeyaan kaasoo lilahi alla subxaanaه wa taعaalى u sugan wa kasbun kasab weeye shaqo weeye shaqadaasoo min alcibaadi addoommaha xaggooda ka timi waxa weeyaan nimankii muctasila weli radintu ku socotaadoo afcaashan addoommuhu ay samaynayaan ama shar ahaad ama khayr ha ahaadee dhammaantood maxay tahay waa wax ilaahay subxaana wa tacaala abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmuun allah isagaa idin abuuray iyo wamaa tacmuun waxaad samaynaysaa alla isagaa abuuray subxaana wa tacaala lakin waxa la leey waa kasba addoommaha xaggooda ka yimi qowlka ahlulxaq waa ka ah jabriyadu iyo way anfinayaanoo addoonkaba iraaday ka anfinayaan oo waxay leeyiin qofkan iraadaba ma leh waa sida lay dhaadhacaysa ee dabaysha dabayshaa dhacaysa ee laanta ruuxaysa laantaa xaggay ka imidka agga ruaysa xaggay ka imidka agga ruxaysa mid wax ihaadaa leedahay laantaasi jawaabtu waa mada bani aadamkuna waa caynka ah oo wax awood ah oo maxaan kula iraada iyo doonis ou leeyahay ma jirto wey muctasiladuna kuwaasi ka soo horjeedaan oo waxay yan yidhaahdeen addoonkani isagaa sharka samaysanaya oo waxay ka yeeleen markaa yaani ilaah bay ka yeeleen gaar oo maaragta isagaa samaysanya falkiisa ilahay wax shaqo kuley ma jirto taasuu markaa ka hadlaya wuxuu yidhi wa afcaalu cibaadi addoommaha afcaashoodu khalqun abuur weye lilahi alla subxaana wa tacaala u sugan iyo kasbun kasab kasabkaasoo min alcibaadi addoommaha xaggiisa ka ahaaday walam yukalifhum allahu tacaala ilaa maa yuiiquun walaa yuطiiquuna ilaa maa kallafahum walaa yukallifuhum alla subxaana wa tacala koo mashaqayn tacaala korhaaye ilaa maa shay mooyaane yutiiquuna ay awoodaan walaa yutiiquuna ba awoodaan ilaa maa kallafahum wuxuu kalifay mooyaane waa awoodaan wax kale wa huwa hadalkaasina tafsiiru laa xawla walaa quwata ilaa billah weeye naquulu waxaan leenahay laa xiilata xiilad iyo siyaasadi uma sugnaanin liaxadin axad uma sugnaanin walaa xarakata yacni dhaqdhaqaaq liaxadin axad uma sugnaanin can macsiyatin macsi markaa uu ka dhaqaaqo ilaa bimacuunati illahi alla kaalmihiisa mooyaane walaa quwata awoodi uma sugnaanin liaxadin axad uma sugnaanin calaa iqaamati طaacati illaahi yacni طaacada ilaahi subxaanahu wa tacaala yani inuu isku taago oo ku toosnaado iyo wahabaat ku sugnaansho calayha korkeeda uu ku sugnaado ilaa bitawfiiq illahi tacaala waafajinta ilahi mooyaane macnaha wuxuu leeka kan ilaahay subxaanaه wa taعala kuma kalifin addoomaha waxay karaan mooyaane waa naska qur'aanka laa yukalif اllahu nafsan ilaa wascahaa marka takliifku shay la isku kalifaa waa daylu cala isdaaca bay leeyihin oo halkan uu leeyahay marka lam yukalifhum اllahu ilaa maa yuطiiquun yani waxay karaan waa waa isdaacadii qabla اlficilka ahayd istidaacada qabla اlficil oo ilaahay addoomahan kuma kalifin waxay karaan mooyaane wax kale kuma kalifin marka markii la faray oo li waxaa la imaanta daaqada iyo awoodda ku abuurani waa inay samayn karaan mana awoodaan buu yidhi ilaa maa kallafahum wuxuu kalifay halkaa nadar baa ku sugan sax maa taasi ma awoodaan ilaa maa kallafahum wuxuu kalifay mooyaane waxaanu kalifinna waa awoodaan diintu yusri bay ku dhisantahay oo inta layna saaray wax ka badan qofku waa awooda waa kari karaa laakiin allah ba subxaana wa tacala maxay sameeyey yusri iyo takfiifin buu sameeyey waa yahay ilaa maa yutiiquun mana awoodaan wuxuu maaragtay wuxuu kalifay mooyaane buu yidhi waana tafsiirka laa xawla walaa quwata ilaa biاllaah taa tafsiirkeeda wey oo laa xawla marka la leeyahy waxa weeyaan wax xeelad ah axadna uma sugnaanin wax dhaqdhaqaaqa oo qofku macasi u dhaqdhaaqa cidna uma sugnaanin ilaa bimacuunati illah ilaahay subxaana wa tacala kaalmihiisa mooyaane wax awooda oo markaa qofku inuu daacado ku sugnaado walaa quwata ilaa billah wax awooda oo inuu daacado ku sugnaado oo ilaahay subxaana wa tacaala yani waafajintiisa aan ahayn suuragal maaha walam yukalifhum allahu tacala alla kuma kalifin ilaa maa mid mooyaane yutiiquuna ay karaan walaa yutiiquuna ma awoodaan ilaa maa kallafahum wuxuu kalifay mooyaane wahuwa waxa uu kalifay walaa yuiiquuna walaa yuiiquuna ilaa maa kallafahum walaa yuiiquuna ma karaan ilaa maa kallafahum yani wuxuu kalifay mooyaane wax kale ma karaan yani wixii takaaliifta la saaray mooy awood kale male lakin waxanu leenahay halkaas waa waa awoodaan oo waxaan lagu kalifinna waaba la iman karaane ee sharcigii baaba alla subxaanaه wa tacaala yusri ka dhigay wa huwa kaasina waa tafsiiru laa xawla walaa quwata ilaa biاllah taa tafsiirkeedu wey oo naquulu waxaan leenahay tafsiirka intaasu macnaynaya laa xiilata liaxadin qof xiiladi uma sugnaanin yani wax leedo xeeladays uma sugnaanin walaa xarakata wax dhaqdhaqaaqi liaxadin uma sugnaanin oo can macsiyatin uu ka dhaqdhaqaaqo ka dhexbaxo ilaa bimacuunati illaahi kaalmaha ilaahay mooyaane ilaahay oo ku kaalmeeye mooyaane macaasi kama dhex bixi kartid walaa quwata awoodi ma ahaanin liaxadin axad awoodi uma sugnaanin calaa iqaamati taacati illaahi taacada alle uu ku sii nagaadaa axad awooduma lahaanin iyo wahabaati ku sugnaansho calayhaa taacada korkeedu ku sugnaadaa ilaa bitawfiiq illaahi waafajinta ilaahi subxaana wa tacaala mooyaane allahu tacaala wkulu shay wakullun yajrii bimashii'ati illaahi tacaala wacilmihi waqadaa'ihi waqadarihi غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاء الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير, وهو غير ظالم أبدا إلى آخره حليه مصنف رحمه الله تعالى وكل شيء شيء دمانتي يجري وصعدا بمشيئة الله إله سبحانه وتعالى دونستيس أيو وهو البكو صعدا تعالى كرهي وعلمه cilmigiisa ayuu ku socdaa wa qadaa'ihi qadihiisa ayuu ku socdaa wa qadarihi qadarkiisa ayuu ku socdaa wuxuu tilmaamay in badan baa dee qadaaihi qadarka uu meelo badan ku soo celiyey shay kastaaba oo kownkan yacni maaragtay ka dhacaya ama soconaya wuxuu ku socdaa ilaahay subxaana wa tacaala doonistiisa iyo ogaalkiisu ku socdaa iyo qadihiisa iyo qadarkiisa saas ayuu ku socdaa وما تشhaaؤuuna إilا أn يشhaaءa الlaه waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa taعaalى wuxuu doono ayuunbaa soconaya oo cidina wax kale ma dooni karto wx ilaahay doono mooyaane maa شhaaءa الlahu kaana وmaa lam yشhaأ lam yakun wixii ilaahay doonaa waa ahaanayaan waxaanu doonin ahaan maayaan وakull yجrي ay وakull شhayn شhay dhammaantii yajri wuu soconayaa bimashii'ati illaahi doonista alluu ku socdaa tacaala korahaaye wa cilmihi ogaalkiisa uu ogyahay uu ku socdaa wa qadaa'ihi wa qadarihi qadihiisa iyo qadarkiisa ayuu ku socdaa wa halabat mashii'atuhu alla subxaana wa tacaala doonistiisu waxay ka qaalib noqotay almashii'aati kullaha yacnii doonitaanka ama dooniyaal dhammaantood ta ilaahay baa ka qaalib noqotay wahalaba qadaa'uhu qadihiisa iyo xukunkiisa wuxuu ka qaalib noqday alxiyala kullaha xeelado dhammaantood wixii farsamee makhluuq ay sameeyaan dhammaantood xukunka ilahay unbaa ka qaalib ah yafcalu waa sameeyaa ya yanii wahalaba waa qaalib qadaa'uhu qadihiisu alxiyala kullaha xeelado dhammaantood ayuu ka qaalib noqday wax kasta oo xiyal ah oo la sameeyo yafcalu waa sameeyaa maa yashaau wuxuu doono wa huwa walxaal huwa allana hayru daalimin mid waxa dulmiya kayrkuu yahay abadan yani weligii taqadasa waa tahirnaaday can kulli suu'in xumo dhammaantood ayuu ka tahirnaaday alla subxaanahu wa tacaala iyo waxaynin halaag buu ka daahirnaaday wa tanasaha waa ka nasahnaaday alle can kulli caybin cayb dhammaanteed iyo washaynin xumaan ayuu alla subxaanahu wa tacaala ka nasahnaaday laa yus'alu lama weydiiyo amaa yafcalu wuxuu sameeya wahum iyaga ayaa yus'aluuna la su'aala wuxuu halkana tilmaamaya waxaa weeyaan tii horunbu daba socdaayo mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay ayaa doonis oo dhan ka qaalib ah oo wuxuu ilaahay doono unbaa fula bani aadamku markaa xeelad kastoo ay sameeyaan oo ay rabaan inay kaga cararaan ilaahay wuxuu xukumay ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa hadday xeelo kasta iyo qaab kasta oo isku dayaan inay ilahay qadihiisa ka fakadaan ma kari karayaan oo ma awoodi karayaan qadihiisa iyo xukunkiisa ayaa wuxuu ka adag yahay oo ka qaalib yahay xeelad kasta waayo ilaahay wuxuu doon ayuu sameeyaa oo waa facaalun limaa yuriid samayn badana wuxuu doono wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonuu samaynaya makhluuqana dulmin maayo oo qadaha uu ku xukumaya waa cadli waa mid cadaalad ah ina allaha laa yadlimu mihqaala dara ilaahay ma dulmiyo quraanjadaa yaryar miisaankeeda waxa leeg ilaahay ma dulmiyo wain taku xasanatan yudaacifha ina allaha laa yadlimu اnnaasa shayئa walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay waxba ma dulmiyo wax allaale wax yare wax badantoona makhluuqa dulmi ma geysto laakiin dadku iyagaa naftooda dulmay markay macaasida iyo xumaha samaynayaan xays alqudsigana wuxuu ayaa cibaadii إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته, بين وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أضوماهيقيو ظلمك نفتي دان كحرمي dhexdiinnana xaaraan baan ka dhigay isdulminina sidaa darteed waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu addoommaha kan ciqaabayo ama cadaabayo wixii gaaloobay ilaahay ma dulmin subxaanahu wa tacaala ee waxay galeen ee galabsadeen baa allah subxaanahu wa tacala loo goynaya allah marka wuxuu ka nasahan yahay wax kastoo xumaan ah alla waa ka nasahan yahay oo dulmigaa ka mid a halaag halaagsan baa ka mid a kullu man calayhaa faanin ويبقى وجه ربك wax kasta waa dhamaanayaan laakiin cidda baaqi allah weeye subxaanaه wa tacaala waxa weeye ceeb iyo shayn iyo foolxumo iyo naqsi waxaasoo dhan buu alle subxaanaه wa tacaala ka sarreeya wagalabat mashii'atuhu doonistiisa ayay ka qaalib noqotay almashii'aati kulaha doonatyaal dhammaantood bay ka qaalib noqotay bani aadamku wax kastoo doono ta ilaahay baa ka qaalib ah wagalaba qadaa'uhu qadihiisuna wuxuu ka qaalib noqday alxiyala kulaha yacni xeelado iyo farsamooyin waxay dad sameeyaan oo qadaha alla ay kaga fakanayaan iyagoo doonaya waxaasoo dhan buu alle ka qaalibiyo oo ka adkaaday yafcalu waa sameeyaa maa yashaau wuxuu doono wa huwa walxaaluhu isaguna hayru daalimin mid daalima hayrkuu yahay abadan weligii wamaa rabbuka bidallaamin lacabiid waaya taqadasa oo macnaha waxaa weeye wuu cadaabaya oo waa ciqaabaya isagoo hayru daalim ah taqadasa waa tahirnaaday alle can kulli suu'in xumo dhammaantood buu ka tahirnaaday waxaynin alxaynu huwa alhalaag halaagna waa ka tahirnaaday alle watanasaha waa ka hufnaaday can kulli caybin ceeb dhammaantoodna alle waa ka hufan yahay iyo washaynin xumaan laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu sameeyo wahum iyaga khalaa'iqdii ayaa yus'aluuna su-aala